bismillahi raxmaani raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadaan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan kusoo qaadanaa toddobaadkan waxaaan kusoo qaadan doonaa ama barnaamijkan uga hadli doonaa haweenka ganacsatada ee ku nool magaalada jowhar gaar ahaan sida ay u maareeyaan ganacsiga ay hayaan iyo mas-uuliyadaha nololeed ee guriga waana arrin u baahan in lagu garab istaago laguna dhiirigeliyo maadaama ay haweenku mar kasta halganka ugu jiraan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen hemigooda iyaga oo ay u dheer tahay arrinta qoyska haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool jowhar waxay door muhiima ka qaataan kobaca dhaqaalaha dalka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ay haweenka hogaamiyaan waxay qayb muhiima ka yihiin dhaqaalaha qoysaska iyo bulshadaba iyadoo ay u dheer tahay mas-uuliyadda guriga sida daryeelka caruurta nadiifinta iyo karinta haddana haweenkaas waxay muujiyaan dadaal karti iyo dulqaad mudan in lagu daydo waxaana muhiim ah in la taageero haweenkaas si ay u horumariyaan ganacsigooda una gaaraan isku filnaansho dhaqaale dadaalkooda waa mid mudan in la iftiimiyo loona dhiso fursado horumarineed barnaamijka waxaa igala qaybgalaya qaar ka mid ah haweenka ganacsatada ah ee ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabelle magayga masr cabdulaahi maxamed aldhaa waxaan ka ganacsadaa waxyaabaha cosmaticska caraf carafta iyo dumarka waxyaabaha isku carfiyaan iyo kareemooyinka iyo waxaasaa aagadaa carabada safaa la dhahaa hanti odaagay ku taalaa masra goorma bilawda shaqada waxaa bilaabay aday diseembar labada kula saddexdiyaa bilaabay aday sanad iyo xoogaa awadaa
sida ku bilawday ee ganacsigan waxaa waxaa dareema baahi in loo qabo oo dhanka dumarka ah maadaama ragle ay waxgadaan marka dumarka waxay u baahayan qof yeel sheekaystaan wax ay wareystaan ee waxyaabaha u fiican waxas ay weydiiyaan baahidaasa dareema in magaalada jirto saasa u bilaaba waxaa ka mid ah barfuunada ka mid ah ee kareemooyinka ka mid ah adi wax kusmaadkii soo galaya intaasa ugu muhiimsa hadda marka maxaa kugu dhiirageliyay ganacsigan inaad ka bilowda jowhar yaase ka dambeeyey
waxaa walaahi bilaahi waalidiinteeda ka dambeeyey khaasatan dadaalkeedana anigaa lahay
maxaa kugu dhiirageliya
waxay u dhiirgeliye inaa baahida loo qabaa dareema markaasaan ku dhiirada inaa sameemo
sidee ayaa marka u wada maareysaa mas-uuliyadaha ee guriga iyo sidoo kale ganacsigan hadda aa ka shaqeyso ama aa ku jirtid maadaama aad tahay qof dumar ah
waxaa maaraya guriga markaa howlka soo qabto kadib waa inta imaadaa wiilkan walaalkey ila joogo asaa i caawiyo xiliyada guriga mashquulsan oo kale asaa meesha joogo waxyaabaha kalena inaan soo qabtaa inta imaadaa
way ma jiraan waktiyo aada dareentay culeys in badan sidee ayaad markaas uga gudubtaa culeysadaas maadaama ganacsigan aada haysid sidoo kale gurigana aada hoola ka haysid
walaa culeys saas ma dareemi baani waa ii fududahay maadaama famil familka iyo guriga joogaa iyo kaa waxyaabaa qara iga caawiyo marka culeys saas ma dareemi
maxaa caqabada marka oo la kulantay markii aa ganacsigan aa bilowday
walaahi caqabada ugu weyn oo hadda ganacsada haysato waxawaaye markoo roobda oo kale wadooyinka way xirmayaan maho oo xamar iyo joo isku xiro marka ganacsiga inuu kaa hakad kalaa laga yaabaa markii roob doo wax kale ma jira intaasta hadda aan ugu weyn Way, markii ganacsi la bilaabaya waxaa jira culeysyo eh, qofka ganacsiga bilaabaya soo wajahaya ma jiraan caqabada adiga oo oo aad la kulantay xilliga ganacsiga aa bilowaya tusaale ahaan dadka inay ku dhahaan ganacsigan ma iska dhaaftay saan waa iyo talooyin dadka ay kusoo jeediyeen
haa way jiraan Ee, meeshan joor waaye waxaan ku soconayaano lacagtaada ma iskaga tahriibtid iyo waxaas dad ah way jiraan laakiin ani kuwada hore yoolaa lahay maho markii hore yoolkayga inaan ka dhabeeyo oo ugu talagalay dhag ma u dhigeynin
tan iyo markaas aa bilowday adiga maxaa isbedelay marka dadka hadalkooda maa kuu soo baxay bas wax ka duwanaa kuu soo baxay maya ma iisoo bixin dadka hadalkooda wax ka duwanaa iisoo baxay maxaa kuusoo baxay marka macnaha waxay sheegayeen inay been tahay oo magaalada wax ma ka gadmaayaano meeshaan joohor waa ahe camal maga- dadkaan wax ma gataano xiis xiisoolayaal waaye waxaasay dheeyayn laakiin wax ka duwana ay soo baxay oo dadkii inay wax gadanayaan iyo waxay u baahan yihiin
marka dad badan hadda kugu xiran haa dad badan ayuu xiran maasha allah meesha haa dad cusub iyo dad hore horaa u bartay Mm.
marka waxaa ku dhiirigeliya waalidintaada iyo familkaada iyo adiga haa famil kale iyo aniga bis intaas ayaa-
maxaa marka kula talin lahayd eh, bulshada gaar ahaan haweenka adiga asaagaaga ah maxaa kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa inay shaqaystaan waxay gacantooda shaqaysa ay cunaan ee saasoo kula talin lahaa waalidiintooda ay caawiyaan guriga aan la fadhinin wax walbo shaqo waayo ma laga faano hadda gabdho waxaa jira wax soo barto oo kale jaamacado soo barto maybe inay shaqo helinaa laga yaabaa ee guryaha iska fadhiyaan anoo jaamacad soo bartay maa wax aa dukaan gadaa iyo waxaas ee niida ugu jirto laakiin inay ee, wax walba sh- hoosaa laga soo bilaabaa shaqo hadaa waysid oo mansabkaada eh maaha inaad guriga joogtid wax walbo aa heli karta inaad ka shaqaysisaa muhiima marka waxaa ku dhiirgelinaa inay suuq soo galaano ay shaqaystaan ee gacantooda waxay shaqaysi ay cunaan marka waxaa leedahay ganacsiga iyo iyo shaqada waa lasku wadi karaa iyo guriga yaas waa la isku wadi karaa haa way fududahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa sahro waxaan deganahay gobolka shabeelle dhexe khaasatan caasimadiisa jowhar waxaan ka ganacsadaa kabaha sida jambalada sida caagoo kale faashiyoonkoo kale alxamdulilaah
zahra eh, goorma bilowday shaqadan shaqadan waxaan bilaabay labada kun iyo tobankii maasha allah haddana alxamdulilaah faa'iido badan aan ka- maxayta ka sameeyey ilmo ayaan ku korsaday een, kaalin weyn ayaan ka hayaa sida ciyaalkii oo kale waxbarashado oo kale maasha allah wax dhibaato ma qabna alxamdulilah
shaqadaa markaa bilowgeysay see ku bilowday qaabkee wallaahi in yaraa ku bilaabay in yar markaa ku bilaabay waa iska waday waa iska waday waa iska waday alxamdulilah hadda waa maasha allah meel fiican aan ka gaaray jawigu ii degan yahay alxamdulilah waxaa kugu dhiirigeliyay in ganacsigan aa qabato waxaa igu dhiirigeliyey maadaama ciyaalkayga ay yaryar yihiin oo macnaha kaalin markaas oo layga baahan yahay ay tahay sida waxbarashado- wax- waxbarashadoo kale sida ciyaalkoo kale jaamacaddooda maxay ahayd kaalin weynaan qabtay sida hadda ilmihiina maxaa la dhahaa meel fiican ay ii marayaan xaaladooda iyo jawigooda alxamdulilaah aad iyo aad oo maxayna ugu bara- barwaaqownay
zahra eh, waxaa tahay hooyo eh, dabcan eh, sidee wada maareysaa mas-uuliyadaha guriga caruurta iyo sidoo kale ganacsiga aada hayso wallaahi dabcan waxaa laga ka caaw salaada subaxeed oo kale sida ee maxay ahayd ilmaha quraaca sida loogu samayn lahay waa la isgarabsadaa aada ciyaalka iyo aniga waa isgarabsanaa si suuqan aan u imaano oo gurigan hoosheena u qabsano alxamdulilah aad iyo aada maxay ahayd u bar marka saasaa hoosheena u furdaaminaa sida waqtiyada labada saac camal waa hoosha quraacda markaa la bogo kadib hoosheyda iska soo aadaa ganacsiga ilaa iyo koo iyo toban saac ka rubaxaa maasha allah wax naga halaysamale alxamdulilah shaqadan ganacsigan waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u duceeyey aad iyo aad wuxuunta u barakaysan yahay haddaa wax yar ku bilowda maasha allah way barakoobaysaa cid kaa caawis ma leedahay guriga ama ganacsiga si fiican haa cid iga caawisaa jirto waayo hal qof far keligeed fool ma dhaqdo ganacsi oo kale wuxuu u baahan yahay laba qof saddex qof sida oo macnaha hoosha oo loo fududeeyo qofka oo macnaha oo maxaa la kasmatarka oo loo fududeeyo guriga saasoo kale ciyaalku way ii kaalmeeyaan alxamdulilah wax dhibaato ma qabno maasha allah waaya ma jiraan waqtiyo aad dareentay culeysyo badan ama culeysaas marka sidee ugu gudubtaa haddii aad dareentay wallaahi culeysyo kaleo ee hadda ganacsigeen kama dareeno waxaan ka dareennaa waddadoo kalea ka dareennaa sida markay alaabta ku imaanayso kalo mara alaabta kaa dhammaanayo waddadayaa ku eysoo roob ayaa da-aayo waana iska fudataa intaasna wax la-aanaa iska ahaanaa markay jidka furmaan oo qorax timaado kadib le haddana culeyskaas naga fududaada
shaqadan markii aa biloweysa ama ganacsiga ma jiraan culeysyo ama caqabado oo adiga aad la kulantay tusaale ahaan dadka talooyin inay kuu soo jeediyeen iska dhaaf ay ku dhaheen iyo ma jiraan dadka ay kaanidi jibeen macnaha ganacsiga aa bilaabaysa haa maadaa ilmaha maa iska haysatid maxay ahaydoo ganacsigaaba isku wadi kartid waana isku wada alxamdulilah ilaa ii fuday ilmahayna waa maaraynay suuqana waa maaraynay maasha allah de heeraana ka gaarnay alxamdulilah ma jiraan fursado ama taageerooyin aad hesha adiga oo dad kale ay ku taageereen haa sida iidii oo kale waa lay taageeraya markii bilaawga ahay dadka qaraabada ay taageeraya maasha allah aadaan maxay ahayd ugu nimceey sida oo lacagtoo kale maxay dhiirigelintoo kale maasha allah aadaan iskudayd maalgelin oo kale iyo waxyaabo kale inaad raadisid si ganacsigaada oo u sii kobco
haa haa haa meelo badan waa raadi waa raadi maasha allah waa suurta gashay waa le maxay ahayd lagu barwaaqoy alxamdulilah ma isticmaashaa waxyaaba baraha bulshada ama ablicationo oo kale maadaama ganacsata aad tahay haa waa ku macnaha shaqaysan- ganacsiga kaa caawinaya haa waa ku shaqaysanaa sida eh, maxay ahayd whatsappkaan ku shaqaysanaa aaladaasaa macnaha ganacsiga ugu fiican sida wixii oo kaleoo dalbanay sidaa ku dirsan kartaa sheegaanaa rabaa dhihi qofka waa wacey Een, bixitaankii xamaraa macnaha looga maarmaho sheegaanaa rabaa qofka wixiyaa u diray sawirkii oo kuu soo gadaya oo kuu soo dhiib sida sheegii cusuboo keenta oo kale waa dhigaysaa qadkaa dhigay facebookaa dhigay Een, waxaa dhigay tiktoka sida qofkii oo kuu soo raaco ma intoo yaalaa iyo meeshu intee waa iyo oo ku dhaho waa gartay waxyaaba ma jiraan isleedahay ganacsigaada wuu kusii kobci karaa waa kusii kobci karaa haa waxyaabo waxaa jiro oo kusii kobci karo sidii waxyaabaha oo dadka u hor lamaaray wixii cusuba mar walba sabti walba waxaa yimaado mugta magaalada muqdisho waxaa sadaa keentid waa kusii kobcaaba maasha allah faa'iido badana ka helay marka maku fikirtay marka inaad mar un aa- haa haa haa fikirka waa ma xumo maasha allah Een, waa ku fikiraa mar walbo inaan maxayta kasii sarreeyo mar walba kasii sarreeyo waayo bilaabaa laga soo qabtamaano hadda dhexdhexaadaa la maraa meel kasii sarreysa in la gaarna rajada way ku jirtaa insha allah hadduu alla idmo mustaqbalka dambe ganacsigaada rajadaa ka leedahay rajo rajo fiicanaan ka rabaa inaan meel sare ka soo jeedaa raba insha allah biidni illaah saasaan jecelahay niyadeyduna way ku jirtaa
Waayahay, ee, waxaa jira haween badan oo aan aaminsanayn in ganacsiga iyo guriga shaqada laga hayo laysku wadi karin Ee, haweenkaas maxaa fariinaa u diraysaa haweenkaas waxa waaye horto waxa waa horto wax walba wuxuu ku xiran tahay ninkoo kale Een, dad diidahaa jiro oo ma bixi karta camal dhahaayo ganacsi iska dhaaf anaa shaqeeyo mafahant taasna kuma xirno laba gacan maarad laba gacan inay maxay ahayd wax iskula qabtaana dadka ku fiican saasaan horumar iyo barwaaqo lagu gaaraa
marka halis caawiyaa leedahay haa caawi halas caawiyo fadhiga ha laga kaco insha allah marka haweenka waxaa leedahay marka isku wada guriga iyo shaqada waa la isku wadi karaa waana badanaa hadda ganacsi eh, maxay waa shaqeeyaan haweenkoo kale aada u shaqeeyaan haweenkoo kale aada u shaqeeyaan inta oo fadhisaa yarbo haddaa fiirisid magaalada inta oo fadhisaa magaalo oo xaafadda fadhiso aaba yarbo saciida kusoo dhawow marka hore waxaa ku bilowda magacaaga iyo sidoo kale ganacsiga ahayso bismillaahi raxmaani raxiim magaceyda waa siciido axmed cali ganacsiga aan haayo waa ganacsiga suuqa xoolaha gaadleeyan ahay een, gaar ahaan qeybta eriga wayahay goorma bilowda ganacsiga ganacsigan waxaan bilaabay adi muddo shan sano afar sano meelahaasa ku jira waayahay ganacsiga inaa bilowda maxaa kugu dhiirigeliyey
ganacsiga in bilaab waxaa igu dhiirigeliyey een, micnaha anile maskaxdeyda ka dhaadhiciyay inaan ganacsado oo shaqaysto oo micnaha oon sida ani mustaqbalkeyda iyo ilmaheyda heer micnaha aan ugu gaaro aniga le micnaha isku dhiiriyay cid hadda igu boorgalaa mise ma jirto
waayahay waxaa tahay hooyo ee, dabcan sidee ku wada maareysaa mas-uuliyadaha guriga caruurta iyo sidoo kale ee, ganacsigan aad hayso
wallaahi hadda ma jirto cid gaar oo i caawiso ganacsiga iyo maclaha iyo hoosha gurigana sidee ku maaraysaa adiga?
een micnaha waxaan ku maarayaa subaxda intaan shaqada aadin ka hor aa micnaha aan hooshayda qabsadaa markaan soo laabta kabacdi haddana waxayda anaa dhamaystirto maadaama ay tahay suuqayna anaka halka sabdiin u badan tahay maalmaha kalena markii lagu laabanayo ay tahay hal saac ilaa afar saac wixii ka dambeeyana ee guri jooga oo iska joogayna anaka suuqayna micnaha afar saac ilaa hal saac ay bilaabanay waa gartay eh, ma leedahay eh, cid ka caawisa guriga eh, ama ganacsiga eh, howlaha dabcan maadaama laba shaqo a isku ku wado
maya cid iga caawisa ma jirta shaqada iyo macalla howsha guriga waa aniga leeyahay micnaha aan xalisto waa sida kuu sheegay markaan baxaaya aan shaqadeyda qabsadaa markaan kasoo laabtane haddana wixii ii dhamaan lee dhamaystirta maadaama anaga halka sabdiley ama micnaha aan inta badan aan shaqaysano maalinna oo kale haddaa suuq lagu laabtanay ay tahay halka saac ilaa afar saac wixii ka dambeeyana aan gurigayna iska joogayno saasaa micnaha shaqadayda iyo guriga howshiisaba aan ku wada qabsadaa
Eh, marmar qaar culeys ma dareentaa maadaama laba shaqo adag oo culus a isku hayso culeys ma dareentaa culaysi waa dareemaya mararka qaar waa xanuunsan kartaa cunugaa kaa xanuunsan kara een, adigoo shaqo ku jiro micnaha shaqada guriga ku jira suuqii oo kale lagaa wacaa adigoo haddana oo micnaha shuuqa oo micnaha guriga ama marti ama waxay kuu joogaan haddana suuqii a micnaha ee, saasoo kale waa culaysi waa dareemaa mararka qaar laakiin inta badan waa waa aan la is xaliyo wax hadda oo gaar oo i xaliyo oo micnaha oo xoog aan ka haysto ma jirto aniga la isku xaliyo labada meelbo si a isku xalisaa markaas oo kale markaasoo kale ama micnaha dadaa wacanaha iyo imaada ama eheno waa amba suuqa qof micnaha marka leegsoo waca aan iska maarayna ama guriga aan iska maarayna adigo si unle ku baxsadaa maayan hadda cid gaar oo aan ku tiirsado oo micnaha xoog aan ku fiil lahay ma jirto
Ah, okay ganacsigan marka aad bilaabeysay eh, dabcan qofka ganacsi markuu bilaabayo culeysoo la kulmaa talooyin aad usoo jeedinayaan marka maxaa caqabada oo aad la kulantay su-aalahan dadka waxay isleeyihin iska dhaaf in lagu dhahaa laga yaabaa marka ma jiraan eh, culeys aad la kulantay aa macquula waa jiraan dad waxay kuleeyihiin waa fiican tahay guri joogka kaa fiican tahay shaqada soogal dadna waxay kuleeyihiin micnaha waa ku khasaareeyo lacaga iga dhuntiyo saanay aheedo anaa ka baxayo kanay aheed ay kuleeyihiin dadna waxay kuleeyihin waa ku fiican tahay waa baranaya suuq markaa bilaabaysid waa ku guulaya marka dambena waa la la qabsanaya dadaa ku dhahaa dadka micnaha bili-aadanka ma sinno maho dadna way kugu dhiirinayaan dadna way kaa cabsinayaan culeyso badan micnaha waa la kulmaya suuq markaa bilaabaysid inay lacag kaaga dhunto inaa xoola wax gada waysid inaa micnaha aad jawi la fahmi waysid waxyaalo badan aa la kulmayay markaa suuqa micnaha aad bilaabaysid markaa suuq dhex gashid ood shaqaysatidna dadkaa baranay xoolaha kala baranay ganacsigaa fahmay waa aqoon la-aan aftiin la waan lahay Waa gartay. Waa sidee u aragtaa eh, mustaqbalka ganacsiga hadda aa hayso rajo intee leegaha ka leedahay wallaahi maasha allah waa niid ahaanteed haddaan waa ku kalsoonahay micnaha inta aan shaqaysan ha shaqaystaan ilaa intii shaqaysanaysan shaqada alla u barakeeya shaqada si aad oo aad aan ugu dhiirigelinaa dadka micnaha anigana aadan niideeda ugu dhisan tahay
waayahay eh, maxaa kula talin lahayd haweenka kale ee raba inay eh, ganacsi bilaabaan
Een, habeenka goron ganacsiga bilaabayo een, fikrad ahaantayda hadda aan habeen guriga ha fadhiisto nin kaligiis waxa ka sugto maba dhihilaanba inta micnaha gabdhaha soomaaliyeed inay wada shaqaystaan ee nin kastaba micnaha fikradiisa iyo meeshii micnaha is wax ka doonan karo inaas ka shaqaysto waa jeclaalahay sida aan niyadeeda ku taalo dad inay shaqaysan oo ay rabo micnaha guri inay joogaan rabaan waa jiraan micnaha laakiin ana hadda waxaan kula tallahay inay shaqaystaan oo micnaha ninkii oo micnaha nin kastaba oo oo- oo meeshii micnaha niyadiisa is rabo oo iska shaqaystaan kula tallahay ganacsiga waa wax fiican
gabdha waxaa jira aaminsan in ganacsiga guriga aan laysku wadi karin gabdhahaas maxaa leedahay waa laisku wadi karaa micnaha niyadaada le waa iyo adiga micnaha waxaa isku boorgaraamisid haddii marba dhex gashid waxaasoo kuu fududaanaya haddii aad dhex gelino ma goorane shaqo inu guriga ka qabta shaqana suuq aan ka qabta ma isku keeni kari dad ahaa waa buuxaan dad micnaha dadna way isku qaban karaan waana u badan yihiin habeenka soomaaliyeed oo dhama u badan ana kaligay ma ahan dad afar iyo labaatan saac shaqeeya oo micnaha oo haddana shaqo guriga ka qabto caruuro badan ay u joogaan waa jiraan oo wax cid caawinaysa ay leheen sida aniga kaligay oo kalena ma ahan micnaha een, waa shaqaystaan dhihlaya gabdhaha soomaaliyeed waa isku qaban kartii howsha iyo guriga micnaha anaka idiguma xoog badnina guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay haweenka ganacsatada ee ku nool jowhar gaar ahaan sida ay u maareeyaan ganacsiga ay hayaan iyo mas-uuliyadaha nololeed ee guriga intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dhaqaaluhu waa jidkii dherage Nabal